bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warkacow oo kuwada ugu door koron dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaya dagaala al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ku dhex maray ee shabeellaha hoose mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka banaadir iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka qayb galay xaragdarka isbitaalka degmada daniel xafiiska todorka galmudugga oo dhuusamareeba ka bilaabay kulamo lagu xoojinayo isla xisaabtanka dowladnimada dadku eedaysnaa samaynta aqoonsi sharci darra ah oo la sii daayey warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan dalka ghana oo laga masaafuriyey kuwa u dhashay israa'iil qodobadaasi iyo wixii kusoo kordha aad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebenu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrh waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan faahfaahinoo kasoo baxaya dagaala al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ku dhex maray shabeellaha hoose maxamed soomane ayaa inoo faahfaahinaya faahfaahino dheeraada ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal gobolka shabeellaha dhex waa shabeellaha hoose ku dhex maray ciidamada dowladda kuwa midowda afrika iyo al-shabaab warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa dagaalkan oo ahaa mid culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika azom ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii xogo ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerare ku qaadeen xerada goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen dhawaqa rasaaso culus oo labada dhinac ay isdhaafsanayaan waxaana la soo wariyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo weli aan la xaqiijin tirada rasmiga ah saraakiisha dowladda ayaa waxay sheegeen inay iska caabiyeen weerarkii kaga yimid kooxda al-shabaab isla markaana ay khasaaro weyn ay gaadhsiiyeen kooxdii weerarka soo qaaday dhankooda al-shabaab ayaa iyaguna waxay sheegteen inay dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa midowda afrika ee azom balse ma jirto faahfaahin dheeraad ah inay ka bixiyeen tirada saxda ay ku dileen xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa hadda mid degan waxaana halkaa ku sugan ciidanka dowladda iyo kuwa azom saraakiishu waxay sheegeen inay wadaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga degmada qoryooley mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka banaadir iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka qayb galay xarig jarka isbitaalka degmada daynile cabdiqaadir shacab ayaa muqdisho kasoo diray
isbitaalka hooyada dhallaankii amaal ayaa waxa ay yihiin dhammaan haween maamulka iyo howlwadeenada ka howlgelaya si loo fududeeyo adeegyada ay u baahan yihiin haweenka soomaaliyeed waxaa ka qayb galay xafladda xaragjarka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka doctoresa fartuun shariif axmed mas-uuliin ka socotay maamulka gobolka banaadir ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed golaha mehelayaasha caafimaadka qaranka dhakhaatiir iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda agaasimaha guud ee cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee al amaal doctoresa xafse cali maxamuud ayaa ka warbixisay adeegyada u qaban doonaan bulshada soomaaliyeed isbitaalka al amaal waa cisbitaal ka imaaday bulshada u imaadeen bulshada runtii waa isbitaalka hooyadii dhalaanka dhowr baakijo ka qeyb ka kooban haddaa ka bilaawno qeybta oo dhalaanka hooyada dhalmada oo baakij xiran ah oo qeyb xiran ah laga bilaawo brenatal careka maamada la siinaayo deliverigeeda bostinatalkeeda waa section xiran u talgalnay privatekeeda in lagu alaaliyo meesha isbitaalka sidaba u maqasheen waa isbitaal loogu talgal hooyada dhalaanka all staafkiisana waa the female waxaan ugu talagala waayo because xawaayey soomaali haddaan nahay culturekeena dadkeena aad more comfortable waxay ku yihiin markii gabar la hadlaya ama qaabilayso gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctoresa luul maxamed maxamuud agaasimaha mehelinayaasha caafimaadka qaranka aamino xasan xuseen iyo madaxa shaqada iyo shaqaalaha caafimaadka gobolka banaadir ismaaciil ayaa sheegay inay garab taagan yihiin isbitaalka cusub ee hooyada iyo dhallaanka ee laga hirgeliyey degmada daynil gaar ahaan xaafadda gubta waxaan marka hore hambalyo dhahayaa isbitaalka alamaal specialist hospital iyo dadkii sameeyey ee ugu horeysa baaden caaisha iyo dhammaan intii kala shaqaysay in isbitaal hooyo iyo dhalaan aan laga furo meel oo u baahnaay waxaa waaye fursad aada u weyn ajar aada u badan maasha allahan leenahay waana taskiyeynaynaa waana barakaynaynaa waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa maamulka isbitaal alaamaal sababtoo ah waa isbitaalkii ugu horeeyey ee intaynan shaqo bilaabin diiwaan geliyey xarunta diiwaangelin u sameeyey sababtoo anaga waxaan qaabilsannahay inaan diiwaan gelino oon hubino xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka marka iyagoonan isbitaalkii furin inay xarunta soo diiwaan geliyaan dhammaan shaqaalihiina ay soo diiwaan geliyaan runtii waa wax aada bogaadin u mudan oo aan ku ammaanayo dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan isbitaalka alaamaal maamulkiisa agaasimo xabsa iyo tiimkeeda
annaga garabkeenna waxaa waa in la garab taaganahnay qaybteennana waa ka qaadanaynaa haddii ilaa yidhaahdo wax walbo la awoodo meeshaan haddii ilaa yidhahdo in laysugu keeno ama wasaaradda federaalk ha ahaato sabota looga baahan yahay oo doctor futu nagala joogto ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed wax kastoo ayagana ay nagu saboot garay karaan annaga gobolka banaadir ahaan dhankeenna awood kastoo aan leenahay inaan halkan keenno intaba waa ballan qaadayna haddii ilaa yidhaahdo wixii mataqaanaa la sameynaayo individual contribution wixii la sameynaayo hana lagu soo hana lagu soo daro annagana qaybteena ka qaadanaynaa contribution guud ee dowladdana meesheeday ka taagantahay haddii ilaa yidhaahdo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka doctor esa fartuun shariif axmed ayaa bogaadisay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkan inay yihiin haween taasoo kor u qaadayso kalsoonida haweenka loogu adeegi doono gabdhaha bartay runtii caafimaadka markii la fiiriyo nambarka ugu badan waa gabdho dhakhaatiirta iyo sidoo kale gaar ahaan umulisooyinka oo gabdhaba ah kalkaaliyaasha oo nambarka ugu badan gabdho ah waxaan aaminsanahay in gabdhaha hirgeliyey fikradan lagu dayan doono isbitaallo badan oo aan gaar u leenahayna aan insha allahu noqon doonto kudayasho wanaagsan wado fiican runtii ee walaashan caaisha iyo tiimkeeda ay noo fureen maadaama runtii waxyaalaha khusuusaadka gaarka ah qof walbo aadan u sheegan karin dabcan gabadha gabdhaha baahiyahooda aad bay u tiro badan yihiin xanuunadoodana waa waxay jecel yihiin in qof si gaar ah u fahmi kara ay la wadaagaan dhakhaatiirtaas waa u hambaleynayo hal abuur ka sameeyey hal abuurkii u horeeyaan misanahay keliya waxaa noo banaan maanta waxaa waay inaan hambalyeeyo maanta oo jumcaha waxaan guryaha nooga soo baxnay in xafiiskanta dhowrka galmuduga ayaa dhuusamareeb ka bilaabay kulamo lagu xoojinayo isla xisaabtanka dowladnimada farxaan maxamed faanaya xafiiska hanti dhowrka dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadaha galmudug ka wada kulamo lagu xoojinayo wadashaqaynta hanti dhowrka iyo hay-adaha dowladda sidoo kalena kor loogu qaadayo wacyiga isla xisaabtanka dowladnimada iyo doorka hantidhowrka xafiiska hantidhowrka ayaa kulamadaani diiradda ku saaraya in bulshada iyo hay-adaha dowladdu faham buuxda ka helaan shuruucda hantidhowrka hantidhowraha guud ee dowlad goboleedka galmudug xaashi cusmaan maxamed iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo bulshada rayidka ayaa goobjoog ka ahaa kulankaani oo intuu socday looga hadlay xoojinta wadashaqaynta hantidhowrka iyo hay-adaha dowladda waxaana uu faahfaahin ka bixiyey hantidhowraha guud waxyaabaha looga hadlay kulankan
dhexdhexaadnimo waa in la dareemaa inuu yahay xafiis dhexdhexaada yo dhexdhexaadka yahay hadda wasaaradaha qaar waa inay saa isdhihin wallaahi nin wasaaradda black ugu soo halgaaday ama waa inay saa isdhihin wallaahi madaxweynuhu kugu soo halgaado xoogaa arrintii maalidood madaxweynaha uu madax kor u qaado darteedaa lagu soo aadana waa inuu saa isdhihin ayadana waa sidaas waxaa kaloo laga rabaa tiir u ah waajibaadka fulinta degdega fulinta degdega maxay tahay waxbaa dhacay adwanso inuu waajib ka qaadan karo marka si wixii looga jawaabi karo qodobka u dambeeya waa ka shaqaynta danta dadweynaha danta dadweynaha maxaan uga shaqaynaa waxaan uga shaqaynaynaa inaan shuruucda u ilaalin waayo dadweynahan baarlamaana wakiil ka ah sharcigay dejiiyeen sharcigaasaa la ansixiyey meelaa la dhigay in lagu dhaqmaa la rabaa in la ilaaliyaa la rabaa danaana loo arkay dadweynaha marka toodi wuxuu ilaalinaa hadduu sharciga u ilaaliyey shilinkana wuu ilaalina sharciga markaasuu ugu ilaalina baarlamaan jira sharci ilaalinta baarlamaankaa laga rabaa laakiin wixii lagu qaldamay oo sharcigii ay ansixiyaan baarlamaanku looga gefay asagaa laga rabaa inuu baarlamaanka degayo oo yidhaahdo mudanayaal baarlamaan sharcigii aad wakhtigaas soo saarteen sidaas aad u soo saarteen waxaa iska bedelay xeerarkaasaa sidaas loo jabiyey waa inaad la socotaan ayagaa markaas laga rabaa inay burarkooda soo qaataan articlekaasna waa sidaas waxaa jira waxaa jira fulinta baarlamaanku wuxuu soo ansixiyaa miisaaniyad fulintaa lagu soo celiyaa fulintaas lagu soo celinaa ayadaa ku shaqaysa fulintaasu markay ku shaqayso warbixinay soo saaree marka maaliyadeed warbixintaas maaliyadeed markay soo saarto waxay leedahay miisaaniyaddii sanadkan naloo dhiibay baarlamaanku noo ogolaaday aan ku shaqaynay waxaan uga soo baxnay si xor iyo xalaala waxaan uga shaqaynay sidii dadweynaha dantiisa ahayd saxda ahayd baarlamaanku u qorsheeyey intaasu markay dhacdo annaga waa nimadnaa waxaan dib u fiirinaa riboodkan waxqabadka dadweynaha ah inuu maray waddadii saxda ahayd oo laga run sheegay iyo inaan laga run sheegin waa fiirinaa warbixintan waxaan fiirinaa shilinkii sida loo beeqaamiyey horta miisaaniyaddii baarlamaanku soo saaray oo in sanadkaas la isticmaalo ay ahayd ma laga baxay mase ayadiyaa lagu dhaqmay labo xeerarkii degsanaay oo statekan loo dejiyey ama finansi ha quseeye ama qayb kale ha quseeye ma loo hoggaansamay mase looma hoggaansamin warbixintaanu run ma ka tahay oo si saxa may uga soo xigatay mase si ay iyada la tahay usoo xigatay intaas markii la qaato oo warbixintaasu ay sidaas noqoto oo aan fiirinno aragtiyaa nooga soo baxda aragtidaas nooga soo baxda haddii warbixintaasu ay ahayd sax si sax ay uga soo jawaabeen si sax ay usoo diyaariyeen si sax ay u run sheegeen inay run sheegeenaan uga marakacayna hadday been ka sheegeen waxaan leenahay warbixinta maaliyadeed ee sanad fulaan la diyaariyey ee arintaas laga soo diyaariyey kama jawaabayso sidii
dadka ku eedaysnaa samaynta aqoonsi sharci darro ah oo la sii daayay maslax abuukarra ayaa nairobi ka soo diray maxkamadda kahawa oo fadhigeeda uu yahay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ayaa waxa ay sii daysay laba ka mid ah shakhsiyaad lagu eedeeyey dhowaan in ay si sharci darro ah dadka ugu jaraan kaararka aqoonsiga muwaadinimo ee waddanka kenya ee kibaandhaha baasaboorada dhalashooyinka iyo weliba warqadaha caddaynaya dhimashada maxkamadan kahawa ayaa war ay sii daysay waxaa si cad loogu sheegay in guddoomiye maxamed isaaq oo ah guddoomiyaha xaafadda isli iyo weliba guddoomiye jawaahir maxamed xuseen oo loo yaqaano maamo jawaahir lagu waayey baaritaanada lagu sameeyey kadib eedeymihii loo jeediyey ee ku saabsanaa wax isdabamarin la xiriirta in ay ku lug leeyihiin bixinta kaararka muwaadinimo ee waddanka kenya tallaabadan ayaa waxaa sidoo kale maxkamadda ay ku micnaysay in weli baaritaano ay ku hayso shakhsiyaadka kale ee loo soo qabtay kiiskan aadka u culus maalmo ka hor ciidamada ammaanka ee kenya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafadda isley waxay ku soo qabteen lix iyo labaatan ruux oo ay ku jireen labadan guddoomiye islamarkaana dhammaantood ay ku eedeysnaayeen bixinta sifo sharci darro ah kaararka aqoonsiga waddankan inay bixinayeen weliba ay siinayeen dad aan u qalmin taas oo lagu qeexayay inay tahay mid ammaanka guud ee jamhuuriyadda kenya qatar ku ah sidoo kale xeer ilaalinta kenya iyo laamaha ammaanka ayaa baadigoobaya caddaymo dheeraad ah oo ay maxkamadda geeyaan si shakhsiyaadka kale ee maxkamadda weli sugaya ay ugu caddeeyaan kiisaska sababay in lasoo qabto oo xabsiga la dhigo tallaabadan ayaa waxaa aada u hadalhaya warbaahinta maxalliga ah ee kenya iyo guud ahaanba kenyaanka oo qaarkood u arka in soomaalida inay helaan kaararka kibaandhaha ay khatar ku tahay qoomiyada kale halkaad naga dhegaysanaysaana waa ariidow joor markana warka caalamka siduu ay wararka sheegayaan gaana ayaa masaafuras saddex muwaadin oo israa'iil ah oo arbacadii tegay dalkaasi taasoo u muuqata tallaabo loogu aarayo xadgudubyada lagu eedeeyey muwaadiniinta reer gaana ee garoonka diyaaradaha ee bengurion ee israa'iil toddoba qof oo u dhashay dalka gaana oo ay ku jiraan afar xubnood oo ka tirsan wafd rasmi ah oo ka qayb galayay shirka amniga internetka ah oo ka dhacay tel aviv ayaa la sheegayaa in la xiray iyadoo aan la sharaxin sababta dadkaasi loo xiray shan saacadood kadib ayaa la sii daayay halka saddexda kale la musaafuray sida laga soo xigtay gaana oo cambaaraysay dhaqankooda ceebta sita wasaaradda arrimaha gudaha ee gaana ayaa sheegtay in diblomaasi sare oo ka tirsan safaaradda israa'iil akra loo yeeray dhacdadani awgeed labada dalna ay ku heshiiyeen in si nabad ah loo xaliyo khilaafaadka dhexdooda ka aloolsan warbaahinta waxay la xiriirtay safaaradda israa'iil si ay jawaab uga bixiso arrintaasi laakiin weli ma aysan helin wax jawaab ah oo ka yimid dowladda israa'iil amaba gaana dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaari waanag inta cidduu warkayseegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebook ku leenahay reedo joor waa anugu cabdiqaadir ah sidaas iyo nabadgeliyo